qaar ka tirsan ganacsatada magaalada beledweyne ayaa sheegay in dhaqdhaqaaq ganacsi oo aad u wanaagsan ay dareemayaan kadib markii ay magaalada ku soo laabteen dadkii fatahaadda uga barakacay badi dadka magaalada oo helay kaalmooyin cunto u badan ayaa dhaqaalihii ay haysteen waxay u wareejiyeen inay ku iibsadaan waxyaabo kale sida uu sheegayo maxamed ciid biyow oo dhar ku iibiya suuqa yoobsan ee magaalada beledweyne waxaan dareemaynaa maadaama markii laga soo laabtay biibaxadii dadkii ay heleen mucaawanooyin walaalahood oo kaalmeeyeen marka dharkii hadda aaduu noogu socdaa waa fiican tahay marka maadaama dadkii raashinkii xagga laga caawiyey hadda dharka aaduu noogu socdaa marka waxaan ka ganacsanaa sida dharka surwaalada dharga shaararka iyo kabaha iyo dharka dumarka aad noo iibinaa marka ganacsiga hadda markii lasoo laabtay iyo hadda aaduu hadda u fiican yahay maya qiimihii hore waayo hadda maadaama hadda annaga baabuurtii ay nagu cuslaatay oo micnaha ti am lagu keenayo oo baabuurtii waraxsan oo xiranta waddadii caadiga xirantahay oo magaala isticmaali jirtay ayadoo saas tahayna haddana qiimihii halkiisa ayuu yahay marka ganacsiga hadda aad u fiicanya magaalada beledweyne laakiin waxaa hoosu dhac weyn laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa baqaarada lagu iibiyo raashinka maadaama dadku ay heleen mucaawino raashin u badan sida uu sheegayo khaliif shuuriye xasan dhibaatadii dhacday daraaddeed ayaa suuqii hoos u dhacay waxaana keeni karo magaalada waad ogto waxaa gurmad badanaa soo gaaray oo dadka macaawinooyin ah oo raashiin ah marka sidaas daraaddeed dadkiina waxay noqdeen qayb macaawino la siiyey iyo qayb biyobaxadii iyo fatahaadii dhacday waxyaabihii ay haysteen ama ku guuray ama inta ay banaanankaa jiraan banaananka ay jireen isticmaalay marka hadda waxaan dhihi karnaa dhaqdhaqaaqa ama ganacsiga magaalada beledweyne ee sanadihii lasoo dhaafay xilliga maanta la joogo waa mid aad u hooseeya ganacsiyada kale ee dhaqdhaqaaqa yeeshay waxaa ka mid ah shirkadaha maacuunta iibiya maadaama guryihii fatahaaddu ay gashay dib loo dayactiray sida uu sheegay cabdikariin cabdulle xuurshow inkastoo maalmo dhawood laga dhaxay magaalada xaalka oo iska baraga dhaxa noqday waxa weeye oo musiibo rabaanis ka timid alxamdulillah waxuu ilahay noo keena waa ku xamdinaynaa hadda maasha allah hadda kolley sida guryo oo kale adiga sumacyada maadaama dadkii qax ay galeen ay soo laabteen shumciyoo kale sida joodariga daahmadkii aynihi unba wax ku iibinaa maayana waxaan ku kordhina ma jiraan wallahi jumlana waan iibinaa tafaariikhna waa iibinaa waxba nagama tukadaa kolley lacaglaantaan la dagaaladaa kalo hadda waddadkii qoyan yahay muqdisho waddadii aynan furnayn oo inta badan adiga alaabta muqdisho kamaanasa xoogaa iska xariiraysa km iyo qaali iyo waxaas ay iska jiraan haddana waxa weeye waa wax loo baahan yaho lama dayin karo waa keenaa muqdisho waa ka keenaa booso waa ka keenaa alxamdulillah rabbilcaalamiin waana maasha allah sa khaliif shuuriye oo cuntada ka ganacsada ayaan weydiiyey in uu isbarbardhig ku sameeyo sida uu ganacsigiisu maanta yahay iyo sida uu ahaa fatahaadda ka hor inta aysan fatahaadda beledweyne ka dhicin ka hor waxaan filaa waa bilo ka hor tusaale saa ujeedaba waxaan iibinaa burka bariiska sokorta saliidda waxyaabahan quutul daruurigaan iibinaa intaa marka fatahaadda aysan imaan ka hor waxaan iibin jirnay tusaale haddaan kaaga soo qaato maalintii waxaa laga yaabaa ilaa konton loor ama labaatan konton iyo shan loor ama lixdan loor ka badan inaan iibino oo kala duwan oo tira ahaan ah laakiin maanta waxaa laga yaabaa inaysan dhicin xataa inaad hal loor oo konton kiilo ah ama wax ka sii yarba inaadan iibinin sababtuna waan kuu sheegay oo ah in ay fatahaadii qaarna ay wax tirtay qaarna raashin la siiyey xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne